maalmooyinka dambeey ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo weliba howlgalla kuwaday gobolka banaadir kaasoo lanka horseeday falalka lidika ee ammaanka iyo dadka ka ganacsado maanduuriyaaga oo dhibaato ka haya bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan iyo warbaahinta hambandhiga jawaani oo ka jireen walyaabo maanka duuriyow oo shalgadisan iyo raka-edaysan inuu muqdisho daliil shalgadisan iyo hojeysidana afhayeenkii weliba wasashay intii dadkan cadaaladda la horjeeyay doona islamarkaana han iskulle maanduuriyaha iyo kuraad ruugana iyona sharciga la marsiiyi doonaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliis militari ee nabadsugido iswada jira waxay ku guulaysteen in toddobada gacan ku dhiigle howlgallo gaargaara lagu soo kala qabto gacantana lagu soo dhigo qaarkoodna weli lagu daba taagan yahay waxaan rabaa inaan warbixin idinka siiya maandooriyaha dhabarkeena ka muuqda waxaa laga soo qabtay degmada gubadley shabakad ayaa iska leh jawaan kastaba magac ayaa ku qoran ciddii loo wadaa ku qoran waa ujeedaan dhammaan xibnihii wadayna gacantaa lagu dhigay sidoo kale ciidanka booliiska soomaaliyed wuxuu ku raad joogaa shabakadan loo waday maanduuriyaha intaas la eg ee muwaadiniinta soomaaliyeed la rabay in lagu hallaago waxaan leeyahay cid walboo soomaali ah ee hanti haysata meeshay hantidaada qeyr aad geli lahayd aakhiradaadii adduunyada inaad ku weyso oo aad ummadda soomaaliyeed iyo dhallinyarada soomaaliyeed ku aafayso maanduuriyaha intaan la eg waxaan leeyahay waa nasiib daro shaksi kastoo soomaaliyeed shaksi kasta oo leh hanti meesha aad jawaankaa kaga bixi lahayd dhowr kun oo dollar waxaa kaa anfacda inaad dukaan sokor iyo cusbo lagu gado aad furato si ummadda soomaaliyeedna ay kaaga nabadgalaan adna aad uga nabadgasho waxaan leeyahay nooc kasta uu yahay shaksi kastoo uu yahay ee u bareera inuu daraagiska noocan soo geliyo caasimadda ama guud ahaan dalka tallaabaa laga qaadi doonaa waxaana uga digaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed ee ayaguna isticmaalaa ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan laamaa amniga uma sii dulqaadan doonaan in gudaha magaalada muqdisho maanduuri intaan leeg la soo geliyo wuuna socon doonaa howlgalkan waana siduu u bilowday insha allah waxaan rabaa inaan digniin kale u diro ciyaalweerada ee qaybta bari gaar ahaan degmooyinkan hadda ku soo batay oo dib u soo abaabulaya ma aha ciyaalweero waa niman labaatan jira qaangaara dhammaan waalidiinta soomaaliyeed ee dhalay wiilashaas waxaan leeyahay cid laga aqbali karaa ma jirto wiilkayga ma ogeyn xilliga uu falkaas samaynayay waalidiinta qaarkood ayaa ku dhaartay inays wiilashooda la kuleen marka kaamirooyinka laga tusayna yidhi annaga ma wiilashan ognahay meeshay jiraan hooyo aabbe ilmaha aad dhashay qaangaar hadday yihiin haddaysan ahaynba ka war haay waxa ay qabanayaan haddaysan dugsina jirin iskuulna jirin goobta ay jiraan inaa ogaa waayna waa arrin kale ciyaal weer lama sii aqbali doono ciidanka booliiska soomaliya wixii hadda ka dambeeya kuwii horo xabsiyada loo diray ee laga dabageyn doonaa xabsi adagna way wejihi doonaan ayagoo weliba hadda keenay inay si toosa u galaan dukaamada muwaadiniinta soomaaliyeed mana la aqbali doono insha allah sidoo kale waxay ciidanka booliiska soomaaliyeed gacanta ku soo dhigeen shabakad afduub ka geysatay gudaha magaalada muqdisho oo gaaraya ilaa iyo lix qofood kuwaasoo afduubtay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sida la caddeeyey ka bilaabatay hooshooda qamaarka wanag isbiidka waxaan rabnaa inaan digniin kale u diro askariga ayaa sida la caddeeyey wuxuu helay lacag lixdan kun oo dollara lixdankii kunay shabakad u dhigteen way afduubteen ciidanka ammaanka howlgal isla markii xogta helay howlgalkii la sameeyeyna dhammaan shabakadii gacantaa lagu soo dhigay waxayna ku jiraan gacanta ciidanka booliiska soomaaliyeed haddaba ganacsatada sarifta wanakisbiidka iyo dhammaan cidda dhiisha waxaan leeyahay wixii hadda ka dambeeya looma dulqaadan doono waana laydin dabageli doonaa goob kastoo aad ka ganacsanaysaan ku bedesha wax khayr u leh ummadda aakhiriya adduunyaba ciidanka booliiska ka howlgalo gobolka banaadir iyo weliba dagaal adag kula jirana dadka ka ganacsado walyaabo maanka duuriyow iyo ragla sheegintiyo daliil shilgadiisan bulshada iyo onkajeysadayana